assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aan dhammaan waa salaamayaa dadyahan faraha badan ee kasoo galay adduunka dacaladiisa waxaan ku salaamayaa salaamka islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan marka labaad salaamayaa marti sharafta ay nagala soo qayb gashay barnaamijkan ah la yidhaahdo ama loogu magac daray maxaa ka dhaba haddaba maanta waxaa khadka telefoonka inoogu jira garaad cali axmed maxamed oo ah cali r oo ka socda dhinaca jubbooyinka waxaana marka labaad salaamaya madasha sigisti oo had iyo jeer inoo fududaysa inaynu halkan aynu ku qaadno waraysiga aad iyo aad ayaan ugu mahadin celinaynaa maamulka sigisti garaad cali marka hore aad iyo aad ayaan ku salaamaynaa marka labaad su-aasha ugu horeysa haddii aan ku weydiino guud ahaan ka waran jubbooyinka bismillahi raxmaan iraxiim anigana dhammaantiin waa idin wada salaamayaa ciddii garanaysa iyo ciddii maqlaysaba salaantaasi salaamta islaamkana idinku wada salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsantihiin ka qaybgalka aada iga soo qaybgeliseen inaan maantay ka mid noqdo ummaddii soomaaliyeed ee meelo badan kala joogtay ee ka wada hadlaysa ama ku wada hadlaysa waxa maanta jira waa hagaag waxaad iga weydiisay dhinaca jubbada hoose ama jubbooyinka aniga xaqiiqiyan waxaan kasoo jeedaa jubbada hoose magaalada kismaayo oo ah meeshii aan ku dhashay jubbooyinkana marka saddexdaa gobol ee la israaciyey ee laga soo bilaabo gedo ee kor naga sii jirta xagga galbeed ku ku xigta gobolka la yidhaahdo jubbada dhexe oo ibu aali magaalo madax u tahay annaga oo xaggan hoose soo jira bari ama xeebta oo ah jubbada hoose saddexdaa gobol baa horta jubbaland hadda loogu magac daray ee waxna loogu hagaajiyey kuna shaqaysa hadda bal magaca jubba marka xaaladda jubba horta waa nooca ama jubbaland ha la yidhaahdo ama jubbooyinka ha la yidhaahdo hadda waxaad moodaa in si kumeel gaar ahaana loogu shaqeeyo jubbada hoose oo kismaayo ah waa degmada kismaayo labadii gobol oo kale waxaad moodaa weli inayan gaarin maamulka hadda jubba loo baxshay weliba haddaad sii raacdo waxaad moodaa in degmada ama gobolka jubbada hoose laftirkii aan la wada haynin bal horta dee anigu waxaan ka mid ahaa odayaashii ilaa nairobi u aaday loogu yeeray war bal yidhi hooshii jubbaland baa maantay la asteynaya oo la dhagax dhigayaaye yaa lahaan jiray iyo yaa maali jiray iyo waxbay dadku siday doon u fasiraan baa la isugu yeeray meeshii baanu isugu tagnay muddaa hodheello aada u qurux badan oo u qaalisan laku qadasiisiiyey waxaadna moodaa in markasta soomaalidu ay wax badan ka khaldamayaan ama ha laga khaldo oo cid kale ha ka khalado ama ayaga laftirkooda ha ka dhex sameeyaan inay wax khaldaan hodheelada kharashaadkii nagaga baxay ama lagu bixin jiray haddana waxaad moodaa wixiina loo ku yeeray ama maalintaa qadada iyo quruxda badan loo sameeyey inaan micno badanba looga jeedin in la gaaro wixii dadkaasi laisugu yeeray qaab yaroo siyaasadeed ama siyaasiyiin ay hogaaminayaan baa afar shan siyaasiyiin baa ka hadla oo wixii markaa haddana waxaad moodaa wax badan oo la jujuubayo oo la qarinayo oo ninka siyaasigana mar walba waxaad moodaa inuu kaar kale u qarsoon yahay oo uu isleeyahay adigu kaararkaaga qaarna wixii dadkan halka fadhiya ku shuqulle usoo bandhig waxa kalena qarso oo hayso micno badan halkaasaa wakti badanna na lakaga lumiyey wax badan oo lagu soo gaarayna ma jirin waxa aada u cajiib ahayd markii hore la yidhi bal waxa laisu keeno siyaabaha ay soomaalidu marka horeba isu qabsatay ka mid tahay dadka la yidhi ha laisu keeno waxaan anigu ku gaaray waxaa ihi laba ninna waxaa laga keenay gedo gobolka gedo la yidhaahdo laba ninna waxaa laga soo qaaday marka aan u qaatay in gobolba lama orane un laba qofoo sida hadda madaxweynaha hadda meesha maamulka la yiri uu ka yahay iyo ninka la yidhaahdo professor gandi labada risna dhinac bay ka socdeen labada kalena waxay ka yimaadeen gedo oo waa ninkan hadda la yidhaahdo fartaag iyo nin kaleoo xagga ahlu sunna ka socday afartaa nin marka lasoo fariisiyo la yidhi idinkaa bal horta saldhig u ahaanayaba xoogaa balaha haddana la isyaro waraastay waxaa lihi war meesha waxaa ka maqan waa hadda weli waxaan ka hadlayaa un dadkii soomaaliyeed dambe waa daaroodkii keliya afarta nin hadda waa daarood waxaa haddana la yidhi maya ee bal halkaa ha lagu soo daro reerkaa harti iyagana deegaankaasi jubbada hoose ku astaysan iyo meelo kaloo badan oo dhulalkaa hadda jada iyo laftirkii waa xolaa ka joogjoogaa halkaa adigu haddana waxaa anagii loo naloo ku biiriyey oo halkaa la geliyey nin haddasna weli shaqeeyo la yidhaahdo darwiish generaal darwiish shantaa nin baa horta la yidhi waxaa siisan saxiixayaal kadibna waxaa la yidhi bal hadda dadkii kale ee ummadii kale ee soomaaliyeed dalkaas ballaaran wada degi jirtay haddana bal wuxunha laga soo xuso nimankaas shanta ah ayaa waxaa la yidhi qolo walbaba nin walbaba laba qof la kaalay shantoodii markay mid walba laba la yimaadeen toban bay noqdeen xaaladda haddana way sii socotay waxaa la yidhi haye reerkaasi labaha laga keeno reerkaa labaha laga keeno soomaalida kalea loo gudbay rag ade la yidhi waa technical committee ayaa meeshaasi haddana mar labaad lagu soo saaray oo dhowr iyo soddon noqday xaaladda markaa aan anagu meesha u tagnay waxay ahayd marka horeba dee kursigaa hadda ninkaa odagaa la siiyey baaba loo diiday oo la yidhi maba ku jiri karo meesha mar malaha uu isaga iskii u tegay baaba laga soo lagu buuqo la yidhi war adu kuma jirtid meesha ka bax harse halkan shuqul kuma leh waxyaabaha cajiibka ah labadaa reer ee hadda aan meesha ku xusay marka horeba aad moodaa inay noo diidanaayeen inaan harti ahaanba looga soo qeybgelin ha ahaatee adu markii dambe anigu markaa ma aanan joogin waxaa laigu yidhi nin la yidhi yuinta iyo raashinka iyo waxa iyo weligii malaha noogu shuqul lahaayo ninkaasaaba na difaacay oo yidhi baa la yidhi war reerkaa dalka wuu degan yahay intaasoo sanadood baan dalka ka dhex shaqaynayay reerka magacaas le aad diidantiin dalka wuu degan yahay waana la yaqaan waa hebel iyo hebel iyo hebel marka sidaasaa xataa dee qoladii markaana yaro diidaneed ay ku yara hakatay marba haddii dee nin cadoo amba soomaali ahayn uu na na sheegay xaaladaas aan intaa kaga soo gudbo markaan usoo gudbo bal waxaa la yidhi haddaba dalkii ha loo noqdo intaanan anagiiba noqon oo aan dalkii tegin inkastoo dalkii marka ay haysteen nimankan hadda dhalinyarada ah waxaa naga soo horumaray maamulka hadda axmed uu ku magacaaban yahay isagu hadda madaxweynaha ku yahay ninkaasaa kusoo horumaray iyo ciidamo isaga uu markaa watay haddii la qabtayna meel la qabtay oo markaa aada moodid in hal garab uu qabtay baanu meeshii tagnay inkastoo dad yar yar oo ayaga laftirkooda on lagu soo dhex dardaray ay meesha isugu yimaadeen ama ay wax ka qabteen wax yar ka bacdi adigu waxaa naloo sheegay in la gelayo isdoorashadii iyo sidii dee maamulkii loo dhisan lahaa anigoo kamid a odayaasha magaalada markaa wax lagu ama gogosha la dhigay xaqiiqiyan odayaashii bee beelahaas hadda hartiga ah weliba aan kasii ahay beesha warsangeli u haystay inaanu dadka loo martida yahay aanu nahay annaga ayaa haddana waxaad moodaa markii hadalladaa lasoo qaad qaaday oo yihi waxbaa markaa la dhisanayaa in xaqiiqiyan qoladeenii arki aan isku dhaho markaan xaqiiqiyan xaggaa joogno jubba jubbada hoose xaqiiqa ma taariikhada shalay la bixiyey ma ahayne harti baanu ku ahayn weliba hartiga laftirkiisa aanan ahayn keliya inta hartiga ku abtirsata ee xataa dad qabaa'ilo kaloo daaroodka iyo sida meheriga oo kale iyo waxa oo dhan meesha harti baanu ku wada ahayn harti baanu gashanaya iyo hadii daraal cali aan kaa dhex galo kolley waa lala socdaa qaabka ay ku bilaabatay juba ama isu soo qaqabsada madaxweyne ayay yeelatay madaxweynihii madaxweyne ku-xigeen buu sii yeeshay idinku si kastaba isku qaqabsada arrinta hadda taagan hadda maanta taagan oo aad is leedahay tolo waa dhib ama baarlamaankiiba la doortay wax dhiba ma ka jiraan mise waa si caadiya ayay u socotaa
waayahay waxaan hadalka markii hore lahaa aada usii wadid soomaalidu sideedaba wax yaroo deg dega baad moodaa inay wax badan kaga khaldamaan anigu waxaan rabay inaan tiirkii tiirka la dhisay laftirkiisaan dhaliilaya markaa hore wax la dhisay laftirkeedaa dhaliil lahayd saddex nin baa musharax ahayd halkaa isu soo taagteenu sugaynay saddexdii nin iyaga oo liigu yiri nina airboortku markaa joogay nina wuxuu joogay meesha la yidhaahdo jaamacaddii aan wax ku dhisaynay ayayn labadaa ninba kasoo qeyb gelin laba saddex nin oo kale oo meelaha taagnaabaa la yidhi idinka soo istaaga waxaad tidhaahdaan musharax baa nahay musharax baa nahay marka dambena waa tanaasullay ninka ugu cadcaddaa ee inta badan dadku ay aada u malaynayeen haddii uu goobtaas soo istaago wuxuu ahaa wadaadka la yidhaahdo sheekh shakuur isaga oo jaamacaddii wax lagu dhigay ee lagu shirayey uu dhinac ka degan yahay baa haddana uusa meesha soo gelin calaa kulli xaal horta taasaan marka hore wax yar ku noqday oo waxaan ugu noqday inaan kuu sheego taa laftirkeedaad marka hore mooday in si wax loo jujuubay waayahay midda labaad idaacadahan hadda localka xamar waxaad moodaa inay tahay idaacado aada u fara badan oo iyaga laftirkooda fara dheerdheer oo dadku warwarayso habeenii maalin hadda qaylada jubbaland waad yaabaysaayo marba laba oday iyo laba siyaasi waxbaa ka hadlayo diidan waxa meesha ka socda inta badanna waxaad moodaa dadkaasi haddaad soo aruurishid qaylidooda inay leeyihiin meesha gacmo shisheeyaa ku jira aniga laftirkay taas aad baan usoo dhaweynayaa oo amaan raalli aga ahay dadkaa ka doodayay in meesha ay gacmo shisheeya ku jiraan waa wax jira waxbaa hadda la qaybsanayaa baa layidhi baarlamaan bil mathalan goboladan hadda jub jubbooyinka ee sida meeshii magaalada dhexdaba u noqon lahayd jubbaland oo ah gobolka jubbada dhexe ah meel la tegi kara ma aha tuulo yar oo hadda laga hayo oo ay maamulkani wax ka dhigi karaan ma jirto dad yar oo lagu soo un meelaha laga soo xareeyey kismaayaa la keenay dadweynihii kale weli wuxuu ku xayiran yahay meeshii laakiin garaad garaad ali haddii aan kaa dhex galo meesha markii hore waxaa haysatay al-shabaab waa loo soo dagaalamay makiini ha ahaato aad hadda farta ku fiiqaysaan ama ha ahaato madaxweynaha hadda jagada haya waa soo dagaalameen waa soo qabsadeen waana la doortay meeshiina hadda si nidaama oo kala dambeyn ayay u socotaa idinku maxaad dhaliishan tihiin garaad ahaan adigu maxaad dhaliishanta
anigu waxaan dhaliishanahay waxa aan naga baqayo in soomaali weyne oo dhanna ay gaari karto nabarka nabarka meel buu ka bilowdaa hadde haddii uu fidana ilaa soomaali weyn buu gaari karaa meesha hadda waxaan dhaliilsanahay aniga yaraad cali aan diidanay waxaa ka mid ah waxa sida lagu bilaabayna waa anigii wax kaaga tilmaamay haddeeroo haddana leey waxbaa lab isdooranayaana waxaan u arkaa inay tahay khalad labaad oo kii horey loo galay ka sii weyn meeshaasi markii hore oan ergadii shanta boqol ahayd ee dooratay axmed madoobe aanu soo qeybsannay waxaa igad nooga wakiil ahaa ee noo yimi ninkan hadda ra-isul wasaaraha ka ah dowladda federaalka cumar cabdirashiid dhowr iyo toddobaatan oday ee airboortka lagu xareeyaan ka mid ahaa afhayeenkii dhowr iyo toddobaatanka oday baan ahaa xaaladaasi si fiican baan usoo gudbinay sidan hadda ninkan loo doortay si kasta ha ahaatee waa anaga un sidaa usoo gudubnay waa anigaa ku yidhi iyada oon sidii loo rabay in loo tartamo ama laisu doorto aan laisu dooran bay halkaa wax ka dhaceen haddana waxaad moodaa in annagii saldhiga uba ahayn keliya ma ahayn inaan meesha u tagnay inaan wax u soo sheegnay xataa waxaan soo diyaarinay bal dadka si isu qabqabsanin oo tuulo walba yaa dega oo mayn ah u badan yaa la dega qaab noocaasaan annagoo mushakala guddi intiina loo saaray baanu soo diyaarinay deedna ergadii ballaadheed ee meesha fadhiday baanu u keennay kollay bini aadamku qaar badan oo qaylinayo lahaa war halkaa waa degaayeen maxaa la iiga reebay way jireen laakiin haddana un sida Laakiin, weyda dhabta ahayd baa soo diyaarinay laakiin garaad een, haddana waxaad moodaa in annagiiba nala ka wareejiyey oo dad cusub oo aad moodo in dan kale laga leeyahay baa howlahaas oo dhan lagu wareejiyey oo waxa anigu laftirkay ee aan diidanahay ay ka mid tahay bil masalan markaad hadda ka soo qaadid waxaa la yidhi waa dhowey dib u heshiisiin baa la samaynayaa mushkilada soomaalida haysata waxaa ugu badan wax beenbeen oo siyaasad ku sal leh baad moodaa in marka hore gurbaan loo garaaco afartan nin ee la rabana xoogaa lacag yar latu- laga tusiyo in laga siiyo ee qolada wax soo diyaarisana wax badan ay qaataan ee shirarkaas maalmihii la diyaarinayay baan annagoo dhowr oday ee waxaan ugu tagnay ayradoorka nin nicholas kay la yidhaahdo uu nagu yidhi intuu mar noo yimi ninkaasa gobol walba nin baa ii joogo ha moodina inaan idinka wada maqanahay ninkaa hebel hebel oo nin gaanaysa oo hadda magaciisii xaqiiqa ee iga yara durkisan buu noo sheegay annagoo odayaalaan u tagnay warqad qoraalaan u geynay waxaanu ku niniyo dib u heshiisiino badan baa dalkan laga qabtay dib u heshiisiinadaasna meesha la rabay kumaynan dhicin waxaan kaa codsanaynaa dib u heshiisiintan maadaama aan reer jubbaland aan ku heshiinayno inay noo noqoto mid ay odayaal hogaamiyaan ee idinka keliya aad noo noqotaan dadkii uu nagu taageeri lahaa ama nagu ilaashan lahaa ee ninkii wuxuu yidhi wallahi anigu wuxuu maamulkaasi rabo un baan yeelayaaye hadda tiina waa faker fiican saas hadda usoo gudbiseen laakiin anu maamulkan xukumo oo la shaqeeya dee ninkii Wala- yoolka ahaaba wuxuu waayahay garaad een garaad een aan kaa dhexgalo een markii hore qayladiina lama maqlayn intii madaxweynaha iyo howlaha la waday maanta ayaynu joogno een maxaa een qayladiina loo maqlaya oo hadda idinka dhawaajiyey ma waxaad diidan tihiin sida harti ahaan oo aad ka dhawaajisay mise garaad adigu waxaad diidan tahay een warsangeli qaybsiga la siiyo xagga baarlamaanka
waa hagaag ba horta baarlamaan hadda weli waxba nalama siin maamul maamulkii maamulkii wax dad uu dhisay ee wasiirada ahaaba baa- baa ka horreeyay oo la dhisay shalay waxaan u qaylin weynay weliba hadda anaa umalaynaya hadda inaanu kusoo horumaray waxa hadda hadlayo beelahaase ee weli meesha wanaag baan ka doonayna waxaanu lahayn wax kastoo dee bilowdo haddana bal waxbaad ka bedeli kartaane suga oo bal inta haddana ay ka toosayso oo dadka dalka nala wadaago aan ka ka qolo walba markeeda helayno oo ka shaafiyayno oo ee, ayaanu horta in muddo u aamusneen dhibta reer ahaan nagu dhacdayna marka hadda la fiirsa markaas hal magaalo ee kismaayo la yidhaahdaa soomaali oo dhan la isugu keenay ciidan oo dhan la isugu keenay ee, wax alla waxa markaa dhiba iyo dhac iyo dilana annagaaba ugu badan hadda reer ahaan marka la fiirsho dadkana waa marka reer ahaan markaad sheegaysid reer kee sheegaysaan reer ahaan markaad ka hadlaysid reer kee sheegaysid
dee reerka harti ee deegaankaasi u dhashay baan horta ka hadlayaa dhibka ugu weyn wuu nagu dhacay annagu reer ahaan noogu dhacay hadday ganacsi tahay iyo hadday dhimasho tahay hadday eh, dhulboob tahay waxa oo dhan baa nagu dhacay marka dee ilaa intaasaan adkaysan weyno marka markii hore haddaanu lahayn warba way hagaagi doontaa iyo hala sugo waxaa noo saamixi waayey culaysyadaha faraha badan ee na soo gaaray waa hagaag waxaa la dhisay maamulkii golihiisii wasiirada ahaa iyo magaalada kismaayo keliya oo loo dhisay ee iyada laftirkeeda wixii maamuli lahaa balse aan usoo noqdo tan aad raadinayso maamulkaasi waxaa la dhisay wasiiro iyo wasiiro ku-xigeenno iyo agaasimayaal oo aan weli dhamaystirneen Ee, reerka harti markaan kuba idhaahdo haddaad halkaa u tuurtid wasiir iyo wasiiru dowlu helay iyo wasiir ku-xigeen Ee, reerka warsangeli saddexdaa codba midna kama aanan helin haddaanu warsangeli nahay wasiirkiina lama siinin wasiir ku-xigeenkiina lama siin wasiir dowlihiina lama siin laba maxamed harti baa qaatay midna dhulbahantaa qaatay wasiir ku-xigeena wasiir dowlihii iyo wasiirkii guud ee sida hadda wasiirka arrimaha gudaha waxaa qaatay maxamed harti halkaa markaan axmed aga tagno u tagnay wuxuu noo sheegay wuxuu yidhi intaan xataa wasiir ku-xigeenka la magacaabin baanu u tagnay wuxuu nagu yidhi waxaa haray labadiina reer reerka dhulbahantii reerka warsangeli halka waxaan ku hayaa buu yidhi wasiir iyo agaasimo guud amin wasiir ku-xigeen iyo agaasimo guud waxaan rabaa inaad laba warqadood soo qortaan oo laba magac kusoo kala qortaan oo laba nin oo dee xirfadlayaala ee hawsha ii qaban karta labadii nin waxaanu ku nidhi war maxaan soo qoranaa meel noo tilmaam waxaad tidhaahdaa halkaasaad leedihiin usoo diyaariya ninka geli lahaa oo hala yimaado c v-giisii maya wuxuu yidhi idinku labadaaba iisoo qora anaa meeshaan doono hadhow kala gashanaya qolada kale dhulbaantana sidaasaan ugu diray buu yidhi kollayba afartaa qof baa adi waraaqahoodii loo geeyey adigu waxaa ku guulaystay wasiir ku-xigeenkii reerka dhulbahante buu siiyey waa hagaag agaasimihii wuxuu ahaan lahaaba guud ilaa iyo hadda xataa ma hayno siduu maamada noo baasabaaseynayo u lahaa waxbaan idin raadin doonaa iyo waxbaan idin bedeli doonaa waktigii nagaga dhacay oo saaka laleeyahay wax kalaa isdooranaya marka annaga reer ahaanna sidaasay noo sii taabatay mar waxaanu leenahay dee reerkaasi laftirkiisa ad moodaa inuu isaga laftirkii uusan cadaalad ama wax ku shaqeyn waayo nin nintii sirxid la siiyey marna ma
garaan cali garaan cali haddii aan kaa dhex galo waxaad ka sheekaysay cadaalad darrada qabiilku uu ku hayo kismaayo waxaad ka soo sheekaysay in hartada hartiga laftigiisa cadaalad darro lagu hayo markii hartiga laftiisa wax la siiyeyna warsangeli uu cadaalad darro kusii hayo maysan ahayn heerkii hadda laga gudbi lahaa qabiil oo loo gudbi lahaa dowladnimo halkaas kuma fiicna waa runta adeer weli maanan gaarin ka madax banaanida qabiilka weli lama gaarin horta waxaad moodaa dadka hadda dhalinyarada ah ama wax soo bartay ama dabadaha wax kusoo bartay inay ku dhegan yihiin qabiilka ha laga gudbo qabiil lagama gudbi karo waayo dalkii oo dhan baa burburay dalka dawlad xiriirisa ee hadda isu wada haysa ma jiro waa la dagaalamay dagaalkaad ogeedeen baa dhacay nin walba meeshii uu ku dhashay ama tuulo u ahaydee uu lahaa reerkaagii baa u badan buu ayuu ku cararay oo ammaan diday marka dadka ku degdegaya so in laga gudbo ma aha waxaasi lama gaarin anagu annagaa jecel in qabiil laga gudbo laakiin dadkii gudbin lahaa baan weli lahayn haddana waxaan odayaasha ahayn ee ka gudbin karaa ma jiro marka su-aashaasi waxaan u arkaa weliba markaan kuusii fasiro odayaasha waxaad moodaa in cadaadin badanna laku hayo oo dadkaa ilbaxay ee ka ilbaxay odaynimada odayaasha iyo dhaqankii iyo inay aada noo cadaadinayaan ay nooba ogoleen bil matalan waxaad arkaysaa waxaa lagu oranayaa meel heblaan lagu shirayaa nimankan beesha caalamka markay waxaa isku dabridaan waxay u yeerayaan niman la yidhaahdo bulshada rayidka bulshadii rayidkii waxaa oday u ahaa ama asal u ahaa wuxuu ahaa odaygii dhaqanka haddana waxaad moodaa xirfadley un kasoo hartay ama wasiir weysay ama maamulkii meelay ka galaan waayey baa bulsho rayada noqday nimankaasun baa haddana wax la weydiiyaa oo kii siyaasiga ahaayee wax laga sheeganayay iyo kan la yidhi bulsho rayadaas in loogu yeeray waxba isma dhaamaan waana meelaha ay wax ka toosi la' yihiin marka xagga dhaqanka iyo odayaasha hooshooda aad baa loo diidan yahay waa sidaan marka hore hadalkayga jibbooyinkana kuugu daro ku yidhi ninka u n t u fadhiyey wuxuu yidhi anigu hawshaasi melihi maamulka meesheelaan anigu u shaqeeyaa kharashka yar oo laigu dhiibana ayagan wax ugu maamulayaabuu toos noo yiri markii dambena hawshaasi maamulka unbaa kala qeybsaday isagaa dad xirfadlayaashiisii u saaray muddo yar ka bacda iyadoon waxba la heshiisiino intii maalmo dhowr hodhe lagu qadaysiiyaa waxaa la yidhi waxba kama jiraan oo waka waa la heshiiyey marka bal horta adeer xaqiiqda dhabta ah ee dalka ka maqan waxaa weeye xaqiiqda dhabta ah waa tan laga cararayo wey marka inta taa laga cararayan dalkani ma hagaagayo nimankaa hadda dhalinyarada ee wax barbartay ee ilaa adiga iyo wixii uun sideetankiiba dhashay aanba garanayn meel laga soo maray iyo meel soomaali wax ku qaybsatay ama ku dirirtay waa runo wuxuu ku degdegayaa alele shandadaada yareed iyo taayigaadi soo xiro oo muxuu odagan ba weli qabiilkii u horjoogaabaa isaga u cad laakiin wuxuusan garanayn war wadankii waa la haystaa soomaaliya oo dhan baa la haystaa dhib weyn baa dhacay markii anagu soomaalinimada aan kolleyba odayaashii waxaanu ka dhaxlay ama dee ilaa siyaasadihii lixdankii wixii ka horreeyey waxaan ogeyn annagoo laleeyahay shanta soomaaliyeed baa baan nahay waa kala maqanahay oo labaa la helay oo saddex baa maqan maanta waxaada moodaa labadii joogtayna in la kala kaxeeyey ayaga laftirkooda hadda la rabo kuwii la haystay in lagu soo dhexdaro oo marmarba waxaad arkaysa hadda a garaad su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay waxaad ka dhawaaseen egleski inaad u dacwooteen meeshana hadda waxaa laleeyahay waxaa jira dowlad rasmiya madaxweyne ayay leedahay maxaad ugu dacwoon weydeen madaxweynaha haddii aad wax dhibaataa ka qabtaan maamulka jubbooyinka intii aad u tegi lahaydeen adeero waan u dacwoonay waan u dacwoonay saddex afar jeerood baan ninkaasi annagoo si guudo hartina ugu dacwoonay anigoo beesha warsangeliya watana u dacwoonay ninkaasi dalkaasi wax alla wuxuu ka ogol yahay ma jirto dadkana dad la haysta ayaanu ku dhacnay markii dambe dal la haystaaba noqonay ninkaa dacwad kasta waan u jeedinay marka hore waxaan kugu yidhi xataa madax warsangeliyo banaanka joogto sida hadda wasiirada puntland oo kale oo cali axmed faatax ka mid yahay raggii lasoo hadlay buu ka mid ahaa oo uu yidhi war maxaad reerkii u qadisay dhowr nin baan kuu sheegay marka hore waan u dacwoonay ninkaasi wax ka xaasila ma jiro waxaan lagu leeyahay dawlad baa jirtaana dawlad meesha kama jirto nin baa qabsaday maamul baa qabsaday maamulkaasaa ku amartaagleeya nin hadli karana ma laha haddeeroo laleeyahay waxbaa haddana la dhisanayaa waxaa meesha wax dhisayo haddana horboodayo taagan nin la yidhaahdo gabre oo etoobiyaana waxaadba moodaa markaa inay xataa isagii hadda gacantiisii ay kasii baxday oo nalakaba maamulayo adisababa marka adeer dadka siyaabo badan oo idaacadaha loo khaldayaaye meesha wax ka jira ma jiraan ninkaasi bishan soo haysay may bay aga ekayd fifteen may bay ahayd maantii la doortay laba sanay ahayd labadaa sano meel wax loo dhaqaajiyey ma jirto wax la nabdeeyey ma jirto ilaa toban kilomitr kismaayo saddexdeeda gees geeska afaraad waa bad ee uma bixi kartid marka de waxaa laleeyahay maalin walba meesha maamul baa ka jiro dowlad baa ka jiro madaxweyneha ka jiro nicholas k iyo siyaasiyiintan beenbeenta ay inta badan carabka ku ballaarinayaan ma jirto ninkaasi degmada yar buu haystaa labadaas sana hadday dhamaatana wuxuu rabaa qoladan baarlamaanka hadda uu dhisayo oo weliba juujuubka oo aad moodo in dadkii isku ciriirinayo inuu cod ballaaran ka helo loogu cusboonaysiyo u rabaa baan u malaynayaa marka halkaasaan u arkaa in khalad labaad ee haddana dadka laga gelayo inay tahay adeerow haddii soomaali loo doortay inay federaal ahaato kala gogo'do haddana waxaan qabaa kala gogo'aasi in nin walba tuuladiisii loo xoreeyo oo uu xor u ahaado micnaha inuu u hadli karo inuu diidi karo xataa haddii nidaamkaasi la dooranayo uu dandan ugu jirin haddii taa la waayo laisdhaafsiiyo hadda waxay noqon doontaa dad laisku si khasaba laisugu sidkayo ee hadhowna aanan meel gaari doonin marka anigu waxay ila tahay dalkaasi wuxuu u baahan yahay doorasho hor leh ee fifteen may markay dhammaato la galo iyadoo aanan baarlamaan jirin baa golo wasiire la dhisay waa taan markii ka hadlayo aan kugu yidhi taa laftirkeeda qoys ahaan reerka warsangeli waan ku dulneen oo waxba nagama siin xataa guddiyo yar yar oo la qaybinayo guddiga dib uheshiisiinta iyo guddiga xalinta khilaafa waxa oo dhan xataa waan la ka qadiyey si gaar oo aan anigu xaqiiqiyan garanaya hadda aan doonayna idaacad aga sheegay baan u arkaa inuu dagaalka uu axmed garaad cali garaad cali dadyow badan oo ku dhagaysanaya ayaa waxay isleeyihiin ama qalbigooda ay leeyihiin war anagu warsangeli waxaan ku ogeyn gobolka sanaag goormuu kismaayo yimi kismaayo ma waxbaa ka degtaa waxaad moodaa dadkii hadda aan ka hadlayay su-aashaada inay kuwaas oo kala tahay raggan ay sideetankii dhashay ee aan adduunba war u hayn su-aashaas waxa weeye sanaagna waan degaa waa runtaa jubbada hoosena waan degaa weliba marka la yidhaahdo shacab ahaan ha la tirsado inaan ugu badanahay baan u garanayaa inaan ugu deegaan ballaaranahay baan u ogahay waa midaan lahaa waxaan diidanahay axmed waxa uu noosii noosii takoolay waxay ka mid ahayd annagii laftirkeen buu kala qaybsanaan nagu sameeyey meel weyn oo reerka warsangeliya ayuu ka saaray warsangeli waxyaabaha uu isaga laftirkii uu nagaga adkaaday bay kamid ahayd marka uu dadku siyaasiyiinta marka ay rabaan waa waa qayb iyo xukun oo kale baa ka dhacday haddii taariikhda kismaayo aan kuugu noqdo ama reerka mahartiba aan kuugu noqdo ama dadkii beri hore la dhihi jiray eji aan kuugu noqdo dalkan xaqiiqiyan waxaa la yidhaahdaa dad kalaa deganaan jiray sida hadda un qolo walba ama soomaali keliya ma ahan meel walba la isugu durko sumadda xoolaha lagu dhigto ee hadda aagaasi nawaaxiga jubbada hoose sumadda lagu dhigto sumadda ugu taariikh fog ama ugu micno badan annagaa dhigana waxaanu ku helnay berigaasi halgankii dalkaa loo galay sida anaga qayb qaadanay baanu ku helnay markaad weliba hadda jubadoosaad ka hadlaysaa ee aada u noqoto xagga iyo kenya dhulkaa la yidhaahdo shallow iyo wajeer iyo micnaha ugu badan warsangeli buu ahaa marka lala dirirayey dowladdii kenya ee lala dirirayay n f d ay la diriraysay dadkii hogaankaya u hayay ee xataa maalgelinta lahaa waa la yaqaanaa warsangeli buu ahaa marka adeer waxaan u malaynayaa wax badan baa taariikhdaas kaa yaro dhiman tahay su-aashaada intaasaan ku daynayaa meesha waan degnaa oo baar dheeraan degnaa hadda laftirkeeda nalaka diidan yahay wax nalaka siiyo waayahay ulooyin badan baan ku leenahay meesha baar dheere la yidhaahdo waayahay dan oo riigaya la yidhaahdo warsangeliya dhulkaa dega haddana reer baar dheere haddaanu arrimaha ka xisaabtanay waa nimankaa reer gadoodka ama reerkaasade waxay kuleeyihin maya inta yare magaalooyinka iyo dhulkaa haysataanu wax ku qaybsanay waka marka waayahay dulmi waayahay badan iyo cadaalsimo badan baa jirta ee soomaaliya oo dhan ba isugu aada moodo waxa halkaa dhigay inay tahay marka taana Way- dee ilaahun baanu baryaynaa Ah.
in cadaalsimidaasi balqaabkii looga bixi lahaa in ilaahay nas- na salosiyo na tusiyo dalkana markii hore ama kuusha waxaan dalkan waa la haystaa dal soomaaliya ay ka talisa ma aha dadkii noogu dhib badnaa ama aan noogu xumaa ama noogu fogaa baa na haysta waayahay garaad Waxaan ah.
kuleeyahay gabra Kismaayo wax ka qaybinaya waayahay waay waayahay garaad de reerkaa kasoo sheekaysay oo dhulkaa dega oo caynkaasa oo aan baarlamaankii waxba laga siin wasiirkii waxba laga siin ilaa hadda aydan waxba hayn markii aad ku soo dhawaatid maxaad idiin qorshaysan oo aad tale ku gaadheen oo aad rabtaan inaad samaysaan
wallaahi horta alxamdulilah waxa un hadda aan rabno inaan samayno waxaan idaacad ka sheegayna ma aha laakiin kollayba un qaabkii kale oo aan ula dagaalami lahayn ama aanu ugu soo celin lahayn mar labaad cadaaladii dalkaasi waan raacdayn doonaa in muddaana daba joogayna
waayahay n garaad waxaad ka dhawaajisay dhowr jeer in dhulka la haysto dadyo badan waxay yidhahdaan kenya ayaa haysata oo dee ciidankiiba la ogyahay inuu joogo dadyo waxay yidhahdaan etoobiya haysata dhulkan oo tala kuma leh marka la shiraayo kolley shirar badan waa ka qayb gashay oo garaadka meesha jooga ayaa tahay yaa shir guddoomiye oo meeshan aad u malaynaysaa inuu gaadho talada dhulka hadda ama baarlamaanka lagu qaybiyey ama madaxweynaha lagu soo doorto
shirguddoonka markii hore ee aan sidaan hadalka markii hore aan kusoo bilaabay baan rabay inaan ku wado oo haddii axmed uu dhulka qabsaday ee la yidhi waa la is dooranayaa marakan ee ergadii soo dooran lahayd madaxweyne ilaa baarlamaan lagama gaarayaa la yidhi ee nala ku xareeyey airiboorka shan boqol oo ergaanu soo qaybinay cumar cabdirashiid baa halkaasina shirgudoominayay oday ka ahaa markaanu kasoo gudubnay aanu shirkii weynaa ee wax lagu qaybinaya ama wax lagu dooranayay qaybinta way noo soo dhamaatay ee aanu nimi waxay ahayd shirguddoonka in la siiyo beelaha harti in la siiyay ahayd weliba aniga caliga ayaa laigu soo qoray inaan shirguddoonka fadhiisto markaan xaqiiqda kuu sheego daqiiqado ka bacdi iyada oo ilaa shalay ilaa eh, subaxnimadii laiga sii dhaadhicinayay nimankii guddiga ahaa ee technical committeega ahaa ee hooshaas ilaa nairobi kasoo waday baa hooshaa iisoo xulay si aan garan waayey baa markiiba loo bedelay raggii jabhadda ahaa ee dalka qabsaday ee uu ka mid yahay wadaadka macalin maxamed baa shirguddoon looga dhigay shirkii halkaas waa meelaha aan ka tilmaamayo ee markiiba khaladka ka dhacay haddee ninkii askarigaba ahaa ee tuutaysnaa ee haddana le anaa shir guddoominaya isdoorashadii waa khaladaadkay kow ka tahay taasi waa mid waxaad moodaa iyaga laftirkooda markaan ku leeyahy dalka waa la haystaa inayn xorba u ahayn waxa uu shir guddoominaya ee isaga laftirkii gadaal laga taagan yahay ninkan inay afrayl yidhaahdo isna yidhaahdaa waxaan oo midowda africa iyo maaqaan igaad wuxuu u joogo iyo ninka gabre la yidhaahdaa hadda kolleyba goboladaasi maamula dowladda kenya ciidan ahaan bay ka joogtaa laakiin maskax ahaan gabraa maamula ya garaad laftirkooda kiiska garaad mar haddii aad sheegtay in sidaa waddankiiba aanu fara ku jirin maxaad qabiil qabiil markaa isugu haysataan ile talaba fara iniguma jirte
dee waanu isku kaayadirayaa ma annagaa ifhaysana waxba iskuma haysano aan heshiinna waa naloo diiday aan wada hadallo lama ogola de waaba laisku kaaya haystaa maxaanu wa qabiil ishaysta maanta oo soomaaliya oo qabiil ahaan isu diidan xamar bay ahayd meesha ugu dhibka badan ka dhacay kismaayo ahayd meesha labaad hadda cid qabiil isu haysato ama qabiil isu raadsanaysa ma jirto laakiin dadkanaa samaynaya dadkanna haystaa samaynaya inaanu wada hadli weyno inaanu annaga wixii aan rabnay toosin kari aan toos aan toosisanayno marka raishaysidka xaggee caqliga idinka maray waddanka waa la haystaa markaad xaqiiqda doonaysaan waddanka nicholas kayba ka madaxweynaha soomaaliya oo dhan qolooyinka gobol walbana qolooyinkaasa aga wakiiloo u jooga marka waxyaabaha miidan idinka haddaad tihiin dadkii wax soo bartay ama dabadaha joogay miyaanan la akrin waxa igu magaalo ah odayaal xaggiina ka yimi maraykan oo aan maalin hadda shirkan kismaayaba isku baranay oo ku wada sheekaysanay wuxuu ii sheegay nin ninkii la dhihi jiray mahiga baanu mar fursad u helnay buu yidhi anagoo maraykan joogan waxaa war mahigow odagii ahaa ninkii ra-iisal wasaaraha ahaa magaciisna waa iga maqan yahay ninkii mareexaan ee dhalinyarada ah ee ra-iisal wasaaraha ka noqday sheekh shariif farmaajo oo aad aragteen bay ku yidhaahdeen waa su-aashu ninkaa ii sheegay waxaan ku niri wiri war farmaajo wakaasoo shicibkii soomaaliya o dhan baa ogol waa ninkaa dhalinyarada shaqaynaya maxaad ula shaqayn weyseen wuxuu noogu jawaabay bay yidhahdeen mahiiga waa runtiina waa nin fiican laakiin xilligiisa lama gaarin buu yidhi wuu soo degdegay marka adeer bal qiyaasaha noocaas oo kale qiyaasta oo idinkaa banaanka la jooga nimankan ee su-aalahaas oo kale weydiiya wax looga ogol yahay dadkan inay wax dhistaan ama waxoodii ka wada hadlaan ama burburkii ku dhacay ee ka soo celiyaan waxaa ka jirta oo keliya lacag beenbeen oo ciiddaa la eg oo anigin un kusii kala qaybinayo oo madaxweyne wax laga siinayo wasiir wax laga siinayo ficiis mid meel kale wax ka lagaga danaynayo wax laga siinayo oo intaasaan hubnaa wax nimankaasi naga soo gaara laakiin inta ay noo geysanaysaa ka badan
waayahay waxaanu ognahay magaalada kismaayo askarta kenya imaanay dhaafin oo weli iska joogto dhulalka kalena ay weli haystaan al-shabaab haystaan waa adiga hadda arkaya dhibaatada aad ka sheekeynaysid ama qabiil hoose ha ahaato ama ha ahaato yunta oo iyadu meeshii haysata aan talo fara ugu jirin garaad garaad waxaa tahay garaadadaad ka mid tahay maxaad isugu urursan weydeen meel oo talo u gaari weydeen dadkana ugu sheegi weydeen in dhulkan la haysto sidaad haddaba sheegaysid adeer talada waa talada aan kuu sheegayo talada kaa soomaaliga ee nala hordhigay laleeyahay ama waa madaxweyne ama waa wasiira ayaa nala ku ilaaliyaa kaasaa inaan tashano noo diida oo nala ku ilaaliyaa bil mathalan waxay tidhi kenya halkaa maynan dhaafin kenya intay u baahneyd waxay ahayd gobolka jubbada hoose uma baahna kenya dhul intaa kasii ballaaran meeshii lalahaa halkan baddaa laga weecinayaayo batrool baa laga helay bay kenya kusoo gashay inay ilaashato haddana kembooni ciidan kenya joogaa buurgaaba ciidan kenya joogaa xeebahaas oo dhan waxaad moodaa marka iyagu in halkaasay ku ekaayeen waxaan kaloo annaga haddaan ka raadinayno umaba jeedaan marka horta taas iyada laftirkeeda la socda batroolkii laga helay kembooni kenya waxay u fadhidaa halkaa waxayna u adeegsatay ciidankaa u joogay iyo soomaali reer kenya ah oo haddaba moodo sidan anagu berigii ugu dagaalami jirtay si ka duwan inay iyagu hadda nagu wadaan oo ead moodo inay rabaan inay kenyaba nagu nagu xareeyaan oo gobolka jubbada hoose waxaad moodaa in la leeyahay mnd baa lagu daraa mise kilin lixaad baa laga dhigaayo xaggaasaa loo qaadaa xadarqaa badan oo noocaas oo aadna uga xoog badan oo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo istraatiiji ahaan ayaanu u sheegi kari laanahay sida aanu wax u rabno dadku waa wada dhibbaysan yahay waxaan ku hubaa saakay haddaad cid kale waraysataan oo sidaa xorriyadda inuu u hadlo laga heli karo nin walba wuxuu kuu sheegayaa dhibaatada iyo culayska meesha ka jira
waayahay garaad cali wararkaaga meelo badan ayaa laga dhegaysan doonaa ama cidaacada ha ahaadeen ama website ha ahaadeen dhibaato ma kaa soo gaadhaysa arrintaa hadda sheegta
wallaahi dhibaatadu maanta soomaaliya way iska badan tahay hadda weliba wejiyo badan baa loo yeelay laakiin anu markaan xaqiiqdayda ka hadlayo alxamdulilah wixii ilaahay yeelo umbaan umbaa umbaa umbaa umbaan noqonayaa hadda qof baa dhibaato kaa soo gaaraysaa malihi
waayahay waayahay waa iska way way way yeelan kartaa cabsideeda laakiin de ilah ilaah baan ka baqaya anigu inta hadda aan sheegayna in dhabaan ka hadlay ma aha nin siyaasiya hadalkiisa kumaan hadlin anigu dalkaas soomaaliyeed baan u hadlay dhibta haysata mar kastoo liiga weydiina insha allah waa ka hadli doonaa waayahay garaad waxaad sheegtay in ay wasiiradii haddii ahaan laydinka qadiyey baarlamaanka haddii hadda lafteeda laydinka qadiyo maxaa talaa oo idin gaadhsiisan waddankana waa adigaa ujeeda waaba la haystaa maxaad gebagabadii dadka ku dhegaysanaya laftigeeda su-aasha horta ku horeysiiyo ase qabiil ahaan maxaa talaa oo rabtan imaad gaadhaan
wallahi hadal taladaas waxaan moodayay su-aasha hor aad iga weydiisay baan ku daray waxayna ahayd aanba ku cesho hadda laftarkeeda annaga xildhibaan kama wabsilayno inuu nafsiiyo toban xildhibaan buu isaga gaar u haystaa baa la yidhi inta kalena waxaa loo qaybshay gobollada iyo degmooyinka tobankaasi hadda durba waxaan maqlayay shan wuu bixiyey oo qolada reer gaduuba siiyey waa tobankii isaga reserveka u ahaa mana filayo inuu annagu wax naga siinayo shanta uu haayo oo hadda hartayna ma ka filayo tan hadda uu harti u dhiibayo le harti u qaybsadana ma filayo inaanu wax ka helayno xaqiiqdii hadda hadalka waa dhiga yara goysay laba qaab baan rabay inaan udhigo qaabna waa qaab cillad xagga harti weyne ka imanayso weeye iyaga laftirkoodaad moodaa inuu nin walba isaga wixii uu helay keliya uu ku kalsoonaaday oo uusan eegin war maxaa harti lagu ahaa taasi wax badan baan ka shaqeeyey markaan xataa hadda meesha joognay way ila garan waayeen dadka hartiga ah in wax qaybsigaas aan qaab hartiya wax u qaybsano laakiin reerka hadda noogu tugtug roon oo aada moodo inay wax walba jecel yihiin baa hooshaasi horboodaya mana filayna iyaga laftirkooda wax hadda hartina loo ku dhiibo inay wax naga siinayaan axmedna ka fili mayno waxa marka aan yeeli doonno waxaa weeye waxaa isu noqon doonaa beeshii weyneed ee har warsangeli way isu noqon doontaa ilaahay idinkiis deegaankaasna tii aan kuu sheegay ee ahayd inaan beriga horena sumadda ka qaadanay haddana wax ka qiimo badan baan insha allah ka qaadan doonaa qorshahaas aan yeeli doonaa haddii ilaahay ka dhigo
waayahay garaad cali axmed maxamed cali aar dadka ku dhegaysanaya adduunka dacladiisa kaa dhegaysanaya ama dadka hadda halkan ku dhegaysanaya inagoo soo gebagabaynayna maxaa tala ah oo aada siinaysaa jaaniska kugu dambeeyey
waa khayr weeye horta dadkaasi waa wada salaamayaa waxaan dadkaasi u sheegi lahaa waddankani markaad fiirisid halis buu ku jiraa dadkii cudur iyo gaajaa isu helay oo isu laayey dad yar oo si gaara loo nafaqeeyaa dalkii laga nooleeyey wakaa nin walba ad arkaysaan badihii iyo tahriibadii iyo mushkiladahaas uu wiilkii dhalinyarada ahaayee xoogga ahaayee dalkan fursadda u heli lahaa uu maanta u laayahay inuu fursad u helo anigu dadka soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa laba tijaabaa hadda xoogaa kheyr laga yara arkay waa tijaabada labada gobol ee hadda madax banaan ama nabadda haysta ah sida somaliland iyo puntland waxaa inta badan ay ku faanaan ama la yidhaahdaa waxaa kheyrkaa lagu gaaray dhaqankii oo dhagaxa u dhigay wixii nabaddaa lagu helay goboladan koonfurna waxaan dhihi lahaa war dhaqankaasi ha loo noqdo markaad fiirsida hadda markaad kasoo degtid xagga jubbaland oo aad usoo degtid goboladan dhexe haddeer waxaad moodaa in laisku hayo bal dhaqankii waxa uu rabo iyo ninka siyaasiga waxa uu rabo baad moodaa in laisku haysto si fiican bay odayaasha dhaqanka ee beelaha gobolada dhexe yeeleen boqolaal rag laba boqol iyo ka badan gaarayaa meesha isugu tego u fadhiya in la heshiiyo oo guri guri iyo beelbeel isugu yeeray markii in badan xaliyiin haddana waa kaaso waxaad moodaa inaan loo ogoleen inay seersada sii hayaan markaad meelo badan oo hadda wax laga dhisay sida taa ani waan ka hadlaya jubbooyinka iyo taa hadda laleeyahay koonfur galbeed iyo ayaga laftirkooda waa waa lagu feelgaroobay odayaasha rawaayad ahaan baa dhalooyinkan ka tutusay wixii odayaasha ay aakhirkii guddoomin lahaayeenna waa nalkala wareegay anugu marka waxaan odhan lahaa soomaali weynay odayaasha u noqda maanta meel kaloo lahayo ma laha wax kale oo noo jiraa ma jiraan waxa dhisan waa dhaqankii dhaqanka ha lagu dhawaado isagana waxa loo dhiibto ha looga dambeeyo waxa uu isaga ku darsan doono ilaa waa dhaqani wuu garanayaa uu u baahdo farsamo sida culamaa udiinka sida waxgarad kaloo fara badan haweenka wixii waxgala wax badan baan insha allahi marka dambe isugu soo aruursan doonaa aakhirka taasaana lagu gaari doonaa in dalkan uu kusoo noqdo laakiin inta laleeyahay turkiya lagu shiraya halkaa lagu shiraya waxba ma keeni doonto waxa oo dhan waa beenbeen waa wakti lumis anigu intaasaan dadka maanta dhegaysanaya haddii ilaahay yidhaahdo gaadhsiin lahaa qabiil dirirsan ma jiro xirfad yaroo laisku kaaya diray la yidhi maya adigaa beri ka badnaan jiray maya hebel baa beri ku gumaysan jiray wax noocaasaa dadka ulayaro kala geliyey taasna hadda siyaasiyiintaay ku hartee shacabka kumaba jirto kaa siyaasiga hadda ku tartamayo le wallahi berigaasi maxaa lagaaga tegay waa waa lagu dulmay le kaa unbaa hadda xagga qabiilka iyo wadwada marka dhaqanka kuma jiro iyo shacabka hadda meesha qabiil xumidaa hoose waa laga gudbay intaa yar baa u harsan intaasna haddaad qolooyinkiina ay dhegaysanaya ku gacan siin kartaan aniga waxay ila tahay aad bay usoo dhawaan lahayd waxaan aad raadinaysaan idinkana waxaad u baahan tihiin dalka aad ad garanaysaane micnaha badan leh quruxda badan leh haddana anagu ilaa beriga hore waxaa dusha saaran un baan arki jiray labada webiye shabeelle iyo jubba un baanu ninka xoogaa bariiska iyo bedelka yar ka beertaanu arki jiray wax ka ballaaran baa gudihii dhulka laga helay ee la filayaa waa meeshaad aqoontii u noqon lahaydeen ku taliya inay sidaa u taagnaato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa in wada salaamay waanu ku salaamay wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu wuxuu ahaa garaad cali axmed maxamed cali ar oo aanu ka wareysanaynay arrimaha jubbooyinka aada iyo aad ayaanu mar labaad iyo mar saddexaadba kaaga mahad celinaynaa booqashada aada nagu soo booqatay madasha sigisty dadweynaha sharaftanana iyana aada iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa dhegeysiga wacan ay dhegeysanayeen waraysigii garaad cali axmed maxamed cali ar oo isagu joogay magaalada kismaayo